بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجني قصة يوسف عليه السلام عشر كان وعشر كشن إلى تناد وحانا كقهل إن شاء الله تبارك وتعالى قضب كشناد وكهل إياه ikhwatu yuusuf nabiyullaahi yuusuf walaalihii oo yadlabuuna abaahum bi- bi- bi- eh, banyaamiin yadlubuuna abaahum aabbahood bay waxay ka dalbayaan an yursila macahum banyaamiin inuu banyaamiin uu ku daro oo ballantii waxay rabaan yuusuf ay ka soo qaadeen inay oofiyaan nabiyullaahi yuusuf waa inagii soo sheegnay casharka hore uu ku tilmaamo oo yidhi ii keena waxa weeye walaalkiin oo qaala atuunii biakhin lakum min abiikum walaalkiin ii keena waa banyaamiin oo isaga ku hooyaa ii keena buu yidhi haddiidan ii keeninna fain lam taatuunii bihi falaa keela lakum cindii walaa taqrabuun ma iisoo dhowaanaysaan idan markay noqdeen markaa oo ku noqdeen aabbahood oo ay tageen beledkoodii ayay aabbahood waxay u qadimeen codsi marka allah baa inoo sheegay waxau yidhi allah subxaana wa tacaala falamaa rajacuu ilaa abiihim falamaa goortii rajacuu ay noqdeen ilaa abiihim aabbahood ay u noqdeen ay ahalkoodii iyo reerahoodii iyo meeshii deganaayeen ay tageen leanna masar iyagu ma ay deganayn dhulkoodii bay tageen ardu falastiin falamaa rajacuu ilaa abiihim qaaluu yaa aabaana munica mina alkeyl qaaluu waxay idhahdeen yaa abaana aabbahayow munica waa naloo diiday minaa annaga alkeyl inaannu dib dambe wax u soo doonanno beeg dambe macnaha kan hadda waa nala soo siiyey laakiin kan sanadka dambe waa nala ka manciyey haddii aanu fulin waxaana la ka rabo haddaba si aanu keylkii u helno waanu mar labaad inta u noqonno keylkii u soo beeganno fa arsil macanaa akhaana nagu daro walaalkeen fa arsil macanaa akhaana naktal waa soo beeganaynaa oo waxa weeye raashinkii baanu soo beeganaynaa ha fa arsil macanaa akhaana naktal wa innaa lahu la xaafiduun Yu- annagaa xifdiyeenna banyaamiin oo dhibaata gaari mayso halkan marka eh, awlaadu yacquub mar labaad ayay waxay weydiisanayaan ballan qaadayaan oo waxay leeyihiin banyaamiin baan xifdiyeynaa hadda hadda ka horna waxaan ku soo marnay qisada bilowgeeda inay yidhaahdeen yuusuf markay ka hadlayeen arsilhu macanaa qadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun marka shalaba yuusuf maydan xifdiyiinay dee yaa maanta idin aaminaya wey maanta run bay sheegayaan oo inay eh, way ka go-aanto rag waaweyn baa la noqday laakiin waa meeshay soomaalidu ka yidhaahdeen beentaada hore runtaada dambey u daranta shala haddii been aad sheegtay oo khiyaano samaysay maanta cidi ku aamini mayso idan yacquub ma aaminaya marka warkoodan laakiin iyaga maanta waa ka go-anta oo waa ka dhab weeye oo run bay ka tahay inay walaalkoodna xifdiyaan raashinkoodana soo beegtaan bay rabaan waayo ninkii boqorka ah oo meesha haystay yuusuf wuxuu go-aan cad bay kusoo kala tageen haddiidan ii keenin buu yihi fain lam taatuunii bihi falaa keyla lakum cindii walaa taqrabuun mana ida soo ma ii soo dhowaanaysaan martiqaad ma lihidin wax dambe oo aan ida siinaya ma leh raashinna agteeda ka heli maysaan idan markaa meel kale oo raashin loo doontana ma leh dadkiina waa caqanayaan oo abaar baa taagan idan aabbahood bay marka baryadan u qadimeen oo waxay idhaahdeen walaalkaya nagu dar fa arsil macanaa akhaanaa naktal wainaa lahu laxaafiduun nabiyullaahi yacquub markaasuu runta taabsiiyey qaala hal aamunukum calayhi ila kama aamintukum cala akhiihi min qabl fallaahu khayrun xaafida huwa arxamu raaximiin hal aamunukum miyaan idinku aaminayaa waa istifhaam inkaar wey hal aamunukum ay see baan idinkugu aaminaa wax kale miyay la mid tahay waa tii shalo kale sowma hal aamanukum calayhi ilaa kamaa aamintukum calaa akhiihi min qabl waxa weeye miyaan idinkugu aaminaa sidii shala walaalkiis aan idinkugu aaminay oo kale ha- ma dhacayso ha sugunina weeye taas abadan waxaan idinka yeelaya ma aha sababtu waxa weeye shalaad i khayaanteen mar haddaad shalay khayaanteenna maanta mar labaad i khayaami maysaan shalaad yuusuf dhuumiseen oo dhibaato u geysateen maanta miyaan haddana banyaamiin idinku dara maya idinku dara maya wey Aa, waa meesha saaladu ku oran jireen mar idaga allaha dago mar labaad id- eh, hadduu idagana haddee aniga unbaa isdagay waxa qof mar dhibaato kuu geystay dee waa inaad iska ilaalisaa marka dambe idan marka wuxuu xusuusiyey qis- arrintii yuusuf ay ku sameeyeen waayo watay lahaayeen arsilhu macana ghadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun ay ka ballan qaadeen wuxuu yidhi markaa idinku aamini mayo haa hal aamanukum calay ilaa kamaa aamintukum calaa akhiihi min qabl wallaahu khayrun xaafida ilaahay baa mid wax xifdiya ugu khayr badan idinku waxba ma xifdin ka dhaan wey wahuwa arxamu raaximiin ilaahay baana u naxariis badan addoommadiis macnaha hadda dad abaar sheegaysaan ood leediin ilmihii waa baabaaya ilaahay baa raxiima oo naxariis badan laakiin idinku dad la aamini kara ma tiidin wey halkaa marka nimankii waxaa ku dhacday arrin culus baa isqabsatay yuusuf kuma noqon karaan oo ballan buu qaaday inay hadday ku soo noqdaan iyagoon banyaamiin wadin inaynan agtiisa soo maray odagiina halkan ballan buu qaado oo wuxuu yidhi waxaan idinku daraya ma jiro ha maxaa xala marka hooyada ma aaminayuu yidhi aamin ma jiro markaasay waxay bilaabeen ilay isla markiiba ju- waa ku dhacday marka arrintaas waxay bilaabeen marka inay awrtoodii furtaanoo quus baa timid oo nin walba ratigiisii inuu furto oo raashinkiisii guriga u u dejiyo ayuu bilaabay markaasay waxay arkeen nin walba markuu ra- eh, ratigiisii furay mise bidaacadii iyo lacagtii wixii yaraydii ay wateen oo ay alaabta kusoo iibsan lahayeen baa alaabtii ku dhex jirta allah waxau yidhi walamaa fataxuu mataacahum markii mataacdoodii ay furteen ay raashinkii iyo wixii u saaraa eh, awrta markay fureen wajaduu bidaacatahum ruddat ilayhim waxay heleen bidaacadoodii oo loo soo celiyey markaasaa waxaa gashay haddana niyad wanaag iyo inay aabbe mar labaad ku dhiiradaan ilay awrtii waa la furay raashinkii waa la dejiyey lacagtii iyo dhaqaalihii ay wateen oo rabeen inay wax ku soo gataanna waaba kanoo raashinkiiba ku dhex jira maxay tahay marka wanaagga ka badan in raashinna aanu keennay lacagtiina naloo soo celiyey nala wanaajiyey maxaad marka aabba u diidaysaa wiilka weeye dadkan wanaag baanu ka helaynaaye marka walamaa fataxuu mataacahum wajaduu bidaacatahum ruddat ilayhim qaaluu yaa abaana mar labaad bay ku soo noqdeen yaa abaana maa nabqi maxaan doonaynaa ay ayu shayin nabqi waxa aan doonaynaa waa maxay oo naga maqan haadihi bidaacatuna waatan bidaacadeenna iyo lacagteenna waa naloo soo celiyey ruddat ilayna waa naloo soo celiyey haadihi bidaacatuna ruddat ilayna waa naloo soo celiyey oo wanaaggaasaan naloo galay raashinkii waa nala soo siiyey lacagtiina waa naloo soo celiyey waa maxay marka waxa naga maqan oo aan doonayno wanamiiru ahlanaa ahalkayagana mar labaad baan noqonaynaayo raashinkii baanu u keenaynaa haddana waa u soo beegaynaa oo namiirada waxaa la yidhahdaa waxa weeye maara rajulu macnaheedu waxa weeye yamiiru waxa weeye macnaheedu uu u soo beegay wey raashinku qofku markuu doono oo ahalkiisa uu u keeno wey maara rajulu ahlahu waxa weeye ilaa ahli ahalkiisiibuu u keenay wey marka raashin baan u raadinaynaa ay abaarta kaga baxaan oo waa dadaalaynaa wa namiiru ahlana wa naxfadu akhaana walaalkeenna waa xifdiyaynaa faa'iide kale wanasdaadu kayla baciirin haddana waxaan soo siyaadsanaynaa rati koob iyo tobnaad oo walaalkeen lasoo loo soo siiyo ayaanu soo siyaadsanaynaa haa wanasdaadu kayla baciir daalika kaylun yasiir daalika kaasi oo ah ziyaadada ah oo rati kale inaanu soo helo waa kaylun yasiir ay macnaha cinda almelik ninkaan aan u tagnay rati inuu kale noogu soo diro noo soo buuxiyo waa u fududahay oo qof walba ratibuu u buuxinayaa waa nin deeqsiya oo aan agtiisa waxba oo lingaajo ah oo qof walba u dhammaystirayee aabba waxa weye maxaa naga maqan maxaanu anagu dulmigaa raadinayna waa maxay waaba nala wanaajiyee war halkayana waa xifdiyeynaa ahalkana raashin baanu u keenaynaa ay abaarta kaga baxaan nagu darweeya walaalkaya odagii markaa waxay yidhaahdeen culummadii culummadu leeyihiin odagii marka arrintii laabudday ku noqoto waayo labaa is is isdhinac yaalla inay ahalkii iyo ilmihii iyo maatadii halkaa gaajo u le'daan oo uu banyaamiin ku dheganaado ilay ma noqon karaa nimankii banyaamiin la'aantiis iyo inuu banyaamiin ku daro oo markaa raashinkii la keeno labadaa mid baa meeshii taalla laakiin see buu u aaminayaa nimankan markaasuu arrin kala keenay ballan iyo cahdi iyo dhaar inuu ka qaaduu go'aansaday qaala waxa uu yidhi yacquub lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawthiqan min allaahi lata'tunnanii bihi ilaa an yuxaada bikum waxa uu yidhi lan ursilahu macakum lan waa diidma waa nafyi wey lan ursilahu macakum idinku dari mayo banyaamiin xataa tu'tuunii mawthiqan min allah xataa waa xarfu qaaya ilaa hal mar baan idinku darayaa markaad iila timaadaan mawthiqan ballan cahdi dhaar lagu adkeeyey oo min allaahi ilaahay xaggi ka ahaatay ee ilaahay inaad iigu dhaarataan oo ballan gashaan ood dhaarataan ile rag waaweyn baatiin maanta islaam oo wax garanaye dhaar inaad martaan ood ilaahay ku dhaarataan baan idinkugu daraya mawthiqan min allah maxaan idinka rabaa lata'tunnanii bihi waad iila imaanaysaan ood ii soo celinaysaan wiilka ilaa an yuxaada bikum hal mar baan ogolahay inay ballantaasi baaqato oon idinka cafiyayaa waa in layda hareereeyo cadow ida helo ilaa an yuxaada bikum haddii cadow inta ida helo idinkoo dhan ida baabi'iyo oo ida halaago ama ida waxa weye ida qabsado oo dhib idinku sameeyo ood markaa awood weydaan aad wiilkaa iigu soo celisaan de markaa macduuriin baa tihin laakiin intaad sidii yuusuf yuusuf shala la tagteen ood dhumiseen aad iska timaadeen idinkoo caafimaad qaba ma idinka yeelayo marka dhaar iyo ballan iyo cahdi baan idinka rabaa ha ilaa an yuxaada bikum markaasay ballantii la yimaadeen oo dhaarteen oo cahdiya ballan galeen falammaa aatowhu mawthiqahum markay ballantii la yimaadeen oo dhaartii aqbaleen oo cahdigiiyo ballantii galeen miithaaqda waxaa la yidhahdaa alcahdu almu'akadu bilyamiin dhaartii markay mareen oo u dhaarteen oo ballan galeen oo cahdi galeen ayuu markaa haddana wuxuu yidhi yacquub qaala allaahu calaa maa naquulu wakiil waxa aanu dhahaynana ilaahay baan u tala saarannay buu macnaha idinku keligiin waxba ma xifdin kartaan laakiin ilaahay hayda xifdiyo idinkoo dhan waa ilaahay baana markhaanti kaah inaad ballantaa gasheen iyo cahdiga waxay yidhaahdeen culummadu markii hore nebiyullaahi yacquub markay yidhaahdeen yuusuf nagu dar waxay ku yidhahdeen yuusuf nagu dar waa xifdiyeynaaye wuxuu yidhi innii la yaxsununii an tadhabuu bihi wa akhaafu an yakulahu diibu ma uu odhan maalintaa ilaahay baan u tala saarsaday markaasaa waxaa dhacday imtixaanka iyo dhibtaa badan baa la marsiiyey ila isagiiba dhibaataa gaartay sidaynu arki doonno laakiin maanta banyaamiin wuxuu yidhi qaala allaahu calaa maa naquulu wakiil ilaahay buu tala saarsaday macnaa iyagii markay dhaarteen oo aaminay buu yidhi haddana ilaahay baan tala saarsaday idan marka ilaahay baa ku filan oo kaafiya oo shaahid ah marka ilaahay baan tala saarsaday sidaa daraaddeed ayaa markii dambe ilaahay u badbaadiyey banyaamiin oo loo soo celiyey idan markaa halkaas ayuu yacquub oggolaaday inuu marka banyaamiin ku daro kabacdi marka isagoo la dardaarmaya qodobka dambeaynu arki doonaa dardaaranka ula dardaarmay iyagiioo kulligood baxaya koob iyo tobankiiba oo meeshii ciyaalkii iyo ahalkii iyo looga tegay yacquub iyagiina raashin dooneen ayaynu arki doonaa koob iyo tobankii wada socdaan yuusufna soo dhoweyn doono walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin